إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamada ugandha ee baraawe jooga ayaa xalay la kulmay weerare kaga yimid dhanka xarakada shabaab ulmujaahidiin isu soo bax looga soo horjeedo fal kubsi iyo dil isugu jira oo muqdisho loogu geestay gabar ka mid ah dadka magaalada ayaa ka dhacay muqdisho iyadoo dadkuna dareen cero leh ay muujiyeen mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dhaqamada xun ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya asigoona baaq u diray bulshada waxaa soo kordhaya dadka itoobiyaanka ah ee iyaga oo lugeynaya soo gelaya dalka soomaaliya iyadoona aanay jirin cid ka hor joogsanaysa qorshahooda oo u muuqda mid qotadiisu ay dheer tahay hal qof ayaa ku dhintay deegaan ka tirsan gobolka sanaa kuwo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray ka gadaal markii god weyn oo ay qodayeen uu ku dumay odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxay soo dhoweeyeen tilaabadii maraykanka iyo saaxiibadii uga carareen deegaanka janaaye cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho askarigani ayaa waxaa toogtay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin dilkani wuxuu qayb ka noqonayaa dilal isdabajooga oo muqdisho ka dhacayay in muddo ah islamarkaasina lagu ugaarsanayay xubnaha dowladda federaalka ah inkastoo dowladda federaalka ay cariiri gelisay dad ku nool magaalada muqdisho jidadkan ay ka xirtay haddana waxaa si isdabajooga uga dhaca howlgallada ay fulinayso xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada kenya ee heysta deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose dagaal ayaa la sheegay in halkaasi uu ka dhacay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada kenyaatiga ah ee ku sugan hosingow kenyaatiga qudhoodu waxay ku dadaaleen inay isdifaacaan hosingow marar kala duwan oo hore waxaa ka dhacay weeraro khasaare dhimasho iyo dhaawacle lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin sidoo kale xalay waxa ay weerareen ciidamada ugandha ee haysta magaalada baraawe ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar qorshaysan waxay la beegsadeen ugandheeska daryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee halkaasi ugandheeska lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxay yihiin kuwa keebla yuurara iyagoo saacad weliba filanaya weerare kaga yimaada xarakada shabaab ulmujaahidiin isu soo bax looga soo horjeeday kufsi iyo dil lagula kacay mid kamid a gabdhaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka dhacay isla muqdisho iyadoo dadkuna dareen cero leh ay muujiyeen mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalintii shalay ka dhacay isku soo bax looga soo horjeeday fal kufsi iyo dil isugu jira oo dhowaan loo geystay gabar sagaal iyo toban jir ahayd isku soo baxan ayaa looga soo horjeeday dowladda federaalka oo isku dayday inay marin habaabiso sida ay wax u dhaceen dadka oo u badnaa haween ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku muujinayaan cadaalad darrada muqdisho taalla
ninkii boliiska ahaa ee ay dhahay gabadha dabaqaasay ka soo dhacday oo boliiska baabuurkooda lagu qaado oo meesha lagu geeyo waxaa ayaan darro ah inuu saakif ka yidhaahdo ma cadda gabadhu inay dabaq ka soo dhacday gurigii dumay aa idin soo tusi karaa gabadha ku dhacday waxaa idin tusin karaa dadkii ehelka ku soo kor dhacday oo dheheen balkoonka nugu soo dumay aan dhahnay aan idin tusin karaa idin geen karaa ma fahanteen cadaalad hadda marka anaga damiirkeena iyo aan muufin habeenkii koowaad waxaana la yidhi lix qofoodaa idiin xiran oo la soo qabtay shalay markaa u nimid waxaana la yidhi afar qofoodaa idiin xiran waxay tahay qof walba waa iska fahmi kartaa haddana saakin markaan ka maqalnay meesha aan ka maqalnay ninka oo wada hadlay oo oo biliiska markii aan maqalnay hadalkiisii damiirkeenna iyo shucuurteenna marka inaan muujinno damacnay waxaa nagula soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabaday nagu rideen wax walba gabdhii bistoollaa lagu garaacay nin nin nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baabuurka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahanteen oo laamii ku dhex qaawiyey saddex gabdhood waxaa loogala xoray aa saldhigga waa beri aniga yadaas igu taalo odaanka iiga taalo garka hoostiisa waxaa igu dhigay nin ciidan jimcihii lasoo dhaafay ay ahayd markii guri dabaq ah laga soo tuuray gabar sagaal iyo toban jir ah kadib markii la kufsaday sida ay sheegeen dhakhaatiir baaritaano ku sameeyey kadib markii ay dhimatay dhaqamo aada u xun ayaa ku soo badanaya waddanka siiba meelaha ay ka arrimiyaan shisheeyaha iyo maamullada ku daaban mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay dhaqamada xun ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya asigoona baaqu diray bulshada sida warkan uu ku eegayo abuubakar ibraahim geedi xilli dhowaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ku soo badanayeen dhaqamo aad u xun oo ay ka mid yihiin falalka la xiriira kufsiyada iyo caasiwaalidnimada ayaa waxaa arrintaas ka hadlay mid ka mid a culimmada diinta islaamka isagoona si faahfaahsan uga hadlay waxyaabaha ka dhalan kara dhaqamadaasi liita sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo habeenkii xalay u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ugu horrayntii soo bandhigay halkay ka yimaadeen dhaqamadan ka dhacay muqdisho runtii waayahan dambe waxa soo ifbaxay dhaqamada xunxun oo ay ka mid tahay zinada iyo qatliga labadii waalid oo lagu caasinayo dadkii oo inta waxa weeyaan faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo haddana dib loogu darayo gabdhihii inta la kufsado dabaqyada laga soo ridayo kullu daalika waa fasaad cusub oo khaasatan magaalada muqdisho ku soo kordhay marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ha laga iska ilaaliyo ficilada noocaasa xunxun daqarqabayaasha samaynayana arrintooda waxay u baahan tahay in dadka muslimiinta iska kaashadaan oo la iska celiyo maqrigooda iyo dhagadhagartooda waxaad dareemaysaa dhaqamadan waa dhaqamo cusub oo ay la yimaadeen dadka ee la baxay yacni diyaasbarada ee meelaha ka yimid waa dhaqamo laga soo maanguuriyey yacni dowlado shisheeye oo gaala ah sidoo kale sheekha ayaa ummadda muslimka ah ugu baaqay in laga hortago waxyaabaha liita oo ay samaynayaan dad ka mida bulshada haddaan waxaan laga hortagin waa daad socda wey waa akhlaaqdii iyo jiritaankii ummadoo la tirtirayo wey waa ummadaan la rabaa in la dhalan rogo oo ummado kale waxay aaminsanaayeen lagu wado oo dhaqamo meelo kale la keenay lagu baabiyo lagu harqiyo haddaan laga hor tegin yacni ummad aan jirin oo waxba aan ahayn oo qurun iyo zine iyo liwaad iyo fuxshi iyo caasinimo waalid waalidiinnimo iyo waxaasoo dhan baa faafaya waxaa imaanaysaa in zinada iyo xumaanta dariiqyada lagu sameeyo dadku aysa ka hadli karin waliyaa dimuquraadiya wey waa sida la rabo waa horumar in la yidhaahdo ta noocaas ahaa waxa weeye bannaanka taalla marka ummaddu waxaan haddaysan iska moosin maraan waxba laga qaban karin bay khayrin doonaan maanta waxaa hadda fursad baa taagane ha laga hortagaan leenahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay laga hadalhayay laba dhacdo oo aada u xun kuwaas oo ay ka mid tahay gabar sagaal iyo toban jir ah oo ardayeed ahayd oo inta la kufsaday laga soo turay dhismo dabaq ah iyo arrin kale oo la xiriirta nin oday ah oo xanuunsan oo lasoo dhigay mid ka mid ah waddooyinka caasimadda odayaasha walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay soo dhaweeyeen tillaabadii maraykanka iyo saaxiibaday uga carareen deegaanka janaaye cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo maxamed ciise ayaa warkan inoo haya odayaasha wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey weerarkii maraykanka janaaye cabdale looga saaray waxay bogaadiyeen islamarkaana hambalyo u direen dadka ka soo shaqeeyey weerarkii istishhaadiga ahaa ee dhowaan lagu qaaday janaaye cabdalla taas oo sababtay in ciidamada maraykanka iyo kuwa baangarafta uu ku shaqaysto ay isaga carareen goobtaasi waa kuwaan qaar ka mid ah odayaashii ka hadlay weerarkii janaaye cabdalla iyagoo bogaadin u diray raggii weerarkaa ka soo shaqeeyey waxaannu u bogaadinaynaa si kal iyo laab iyo niyadaannu u bogaadinaynaa si maskax furanaannu u bogaadinaynaa si qalbigayaga iyo laabtayada laydh qaboobi ugu martay baannu u bogaadinaynaa geesiyaasha islaamka ee ka guulaystay afkana ciidda u daray maraykankii sida gardarradaah sida axmaqnimadaa sida cadowtinimada le ugu soo duulay dalkayaga iyo dadkayaga ugu soo duulay wiilashii bakhtigooda ka tallaabsaday waannu u hambalyaynaynaa iyaga iyo kuwii xumxumaa ee carratuulka u ahaa kuwii afka dhulka u geliyeyna aad iyo aad baannu u hambalyaynaynaa insha allahu tacaala wayna ku socon doontaa gaalada jabkeedii baa soo dhowaaday wakhtigii gaalada jabi lahayd baa la gaadhay muslimiintuna ilaahay maarata ballanqaadkii iyo gargaarkii u ballanqaaday bay helayaan janaax cabdalle maraykanka ku dhintay afarta ayaa la sheegahayo waxaa kaloo soo ogaanay oo kismaayo dadka xogaalka noo soo sheegan toban xataa maraykana inay shoo qaadeen ilaan istishhaadiyadu inta ay ku dilayso maarata maarata moraaliyan iyo nafsiyan ay u dilayso yaa ka badan marka guushii muslimiinta la joogaa gaala waa iskata waxaan daysayna waa maraykankii daaquudkii u weynaa ee gaalada horboodahayay murtadiin iyo cumalo iyo maaragtay afrikaano iyo way hadheen alxamdulillah ilaahay baa jabiyey uma mujaahidiinta jabisay guushu way muuqataa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noosii noo dhammaystiro mujaahidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay sii dadaalaan oo maaragtay alaa ina nasrullahi qariibba weeyaane gaalada la israaciyo guul iyo farxad baa muuqatay ay ku noolanayaan muslimiintu umaradii iyo madaxdii soo abaabushay waxaa kaloon u mahad celinaynaa walaalka ilaahay waafajiyey camaliyadaas ilaahay jannada firdows ha ka waraabiya isaguna waxaa dhacay waxna farax geliyey oo muxuu ahaay laabtannada ay ku faraxday qalbiganaga ku qabowsaday aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa ciidamada maraykanka iyo kuwa baangarafta oo caratuurka u ah ayaa dhowaan ku soo duulay deegaanka janay cabdalla iyagoo dadka deegaanka ay kala kulmeen dhibaatooyin islamarkaana ku khasabtay inay isaga hijroodaan balse waxaa weerar culus kaga yimid ciidamada huwanta ah dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo sababay inay cagaha wax ka dayaan hal nin ayaa ku dhintay kuwo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray ka gadaal markii god ay qodayeen oo ku yiil deegaanka milxo ee degmada laasqoray ee gobolka sanaag uu ku dumayey dadka dhaawacmay ayaa lagu sheegay in ay laba ruux yihiin saddexda nin ayaa waxay halkaasi ka faagayeen dahab waxaa la sheegay in gurmad kadib lagu guulaystay in meydka iyo dhaawaca laga soo saaro godka godka ayaa wuxuu ahaa mid aad u weyn oo ay muddo horay u qodayeen raggani gobolka sanaag deegaano ka tirsan waxaa laga helaa dahab waxaana taasi keentay in dad badani ay u shaqo tagaan iyadoo ay jiraan dad ganacsata ah oo dadka kale ee dahabka qoda ku dhiirigelinaya in ay shaqada wadaan waxaa soo kordhaya dadka itoobiyaanka ah ee iyaga oo lugeynaya soo gelaya dalka soomaaliya iyadoo aanay jirin cid ka hor joogsanaysa qorshahooda oo u muuqda mid qotadiisu ay dheer tahay deegaanada puntland iyo somalilan ayay muddo sanado ah itoobiyaanku ku soo qulqulayeen waxa ay itoobiyaankaasi degaan magaalooyinkaasi badankooda inta badanna dib uma noqdaan waxay u muuqataa in la doonayo in itoobiyaankaasi ay ku deegaamoobaan soomaaliya islamarkaasina waxay gogolxaar u yihiin in itoobiyaanku ay magaalooyinka maamuladaasi ka taliyaan aaqarka sheegtaan in ay wax ku leeyihiin sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa in uu hayo xogta la xiriirta in itoobiyaanku maalin waliba ay iska soo galaan magaalooyinka qaar ee soomaaliya ku yaalla iyaga oo lugaynaya arrinta ku saabsan xuduudaha dacwadaan ka qabaa waxa weeye xuduudaha dalku ma ayraboorada iyo dekadaha xuduuddaan dheer oo aynu la leenahay dowladahan dariska lagu sheego annagu soomaali baanba daris la nahay waa la soo galaa waxaad arkaysaa dad lugaynahaya oo laamiga marahaya oo kun iyo shan boqol oo kilomitir soo lugeeyey oo aan cidila hadlayn oo meesha u dambeeya dalka tegaysa berberay tegayaan hargeysay tegahayaan gaalkacyay tegahayaan magaaladaasay degahayaan cid la hadlaysaa ma jirto boqolaal qofa anugu kun iyo shan boqol oo qof qof soo lugeeyey kun iyo shan boqol oo kilomitir oo haddana hal meela aan ku leexanayn oo raashin doonanayn dhalay wataan biyay ku shubanahayaan kiniinaga ciidamadu cunaan oo newtantiga ah oo caloosha markiiba buuxinahaya bay ku ritaan hal reer ku leexan mahayaan kun iyo shan boqoloo kilomitirna waa lugeynahaya commandos baa xataa ciidanka caadiga intaa ma lugeyn karo hay-adda waxaa la rabaa marka dadkaas oo hadda aan hadlayno xuduudaha dalka lugeynaya oo inta badan ka soo gala muxuu ahaa dhinacan etoobiya iyagoo soo maraya dowlad degaanka soomaaliyeed soo jibaaxaya ya oo annaga inoo imanaya wuxuu intaasi ku daray in magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya aanu qofka soomaaliga iska tegi karin asiga oo aan u marin shuruucda etoobiya laakiinse dadka etoobiyaanku taa cagsigeeda ay soomaaliya ku soo galaan dhulkii waaba nala ku haystaa magaalada boosaaso xaafad dhan baa ah dadkaas magaalada garowe sidoo kale hargeysa sidoo kale dhex bukana abaar moog baa naha haddii sababa ninkii maanta aadahaya ama etoobiya aadaya oo soomaaliya fiisa la'aan ma geli karo waa ogtiin waa inuu fiisa leeyahy marka arrintaa in lagu muujiyo meeshaan ayaan qabaa
inkastoo xildhibaankaani uu muujiyey in etoobiyaan dalka ku soo qulqulayaan haddana waxaa xusid mudan in asiga iyo dowladda uu ka tirsan yahaba ay la shaqeeyaan dowladda etoobiya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga intaa